haatana ku soo dhowaada barnaamijkii toddobaadla ah ee caweyska washington kulantii wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxaan dhahaa hamakeentaydu aha aniga markaa gabadh ayaa maxaanku dhahdaa jacayl iga samaysay markaa aniguna waxaan iska ahaa nin iska baahan baan hodee dumar isaga baahan baan ahaa nin yarna waana aqalkiisu ku filayn waa xasan khadar oo halabuur ka warramaya jacaylu gabadh u qaaday oo sabab u noqday amaba horseeda inuu fanka ku biiro amaba uu soo galo qisadii dhex martay iyo weliba waxa ay kala muteen ayuu barnaamijkaynagula wadaagi doonaa geesta kalena waxaynu ku wada caweyn doonaa day madaxiisuka markaad luqunta dadabta ubalaygu didaya oo layga daraya indhaasiraari
xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan abwaan maki xaaji banaadir iyo weliba musharaxnimo halka ay kala joogaan waxaan leeyahay aniga soomaalida anigoo yar ay i doorteen waa u doornahay maxaa yeelay magaceygabe magac inuu ka hormaro allah subxaana wa tacaala ahibi ii siiyey aniga hadda markii soomaalida ay ay i wacayso magaceyga waxay ka hormariyaan abwaane alxaaji baaba barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal jacaylka ayaa la tilmaamaa inuu yahay xaqiiqo nolosheenna ka mid ah oo aan sinaba uga madhnayn iyadoo dadku ay ku kala duwan yihiin hanaanka amaba sida uu haleelay iyo weliba waayaha uu qofku mutay amaba uu kala kulmay qofka kale ee calanku u saarmay waxaana aynu maqalnaa heesa doora amaba suugaan kala duwan oo laga curiyey kuwaasoo lagu cabirayo islamarkaana lagu soo gudbinayo xaqiiqada uu qofkaasi la nool yahay amaba wehelka la ah noloshiisa xasan khadara sheekh maxamed oo ah halabuur ku nool dalka jabuuti ayaa barnaamijka caweyska washington la wadaagay qiso ku saabsan jacayl muddo hore haleelay islamarkaana sabab u noqday inuu fanka soo galo iyadoo waayahaasi iyo weliba jacaylkaasi la soo darsanaya uu ka curiyey suugaan kala duwan oo uu ku cabiray waxaana uu magaalada jabuuti ugu warramay weriyaha v o eda sagal siciid faarax waad mahadsantahay sagal siciid faarax fursaddan caawana aada iyo aad ba maxaan ku dhahdaa aan ugu faraxsanahay waxa weeyaan fanka waktigaan galay hore run ahaantii waxa weeyaan anigu inkastoo nin dhalinyaro ahay haddana waxa weeyaan waxaan ka sii cabsoodaa baasha da'da la yidhaahdo yaan aada uga cabsoodaa waayo dadki siday u qalqaloocisay siday u gaagaabisay siday u weydiisay markaan waan ka sii cabsoodaa de haddaad ka cabsatid wax wax lagu joojin karo ama meel laiskaga khabayn karo looga dhuuman karo ma arag waxa weeyaan aniga hooyaday bay ila tiri soo islaan gaariya ahayd waxay igu tiri weligaa hays dhiibin bay igu tiri dagaalka haddaad gasho qorigaaga yaa laga dulqaadin dagaalan bay ka galgala bay igu tiri marka waan ka galgashaa imika da'daan ka galgalanaya marka waxaa lagugu naynaasaa ama magacaagu muxuu yahay marka marka ayagu waxay idhahdeen waaryaa noo eeyaa waayo eeyaadii ma nacayaa dad haddii eeyaa lagu yidhaahdo dee waxa weeyaan da'diiba soo dhawaanaysa markaas raad bay iga dhiganaysaayo wadday iga dhiganaysaa marka waaryaa maanaga leodhan eeyaadaan diidaynaa
marka waxaad tiri eeyaa noo warya may igu soo celi noo eeyaa waaryaa noo eeyaa waryaa noo eeyaa marka waryaa waxay ka dhigan tahay weli waad yar tahay ha ha marka eeyadaa la diidaya waryaa xasan hee eeyaa noo eeyaa markaa yaan leeyahay markaa ha noo eeyaa baan leeyahay marka ma ogoli eeyaada fanka gormaad gashay fanka haddaan la odhanin dee aadan odhan ha dhowtoon ama dadka odhanin waa nin gaboobay oo da'wey haddaan la odhanayn imakaan digtoona hayba ilayn fanka waxaan galay waa dhoweyd bay ahayd markii fanka aan galay ma dheerayn ilaa lix iyo toddobaatankii bay ahayd waa dhow dhow bay ahayd
lix iyo toddobaatanka hadda ma dheer waa shalay waa shalay weeyaan ha ha marka maxamed diideen la yidhahdo anugu goormaad dhalatay adaan caanugu goormaad dhalatay waa nacaa waayo ma garano ciyaal baa waxba ma kala garanin de marka aanu hooyadii aabbayn aanu yarar bay dhinteen marka maba rumaysaa dib alaygu sheego waayo ciddii i dhashayba way hubtay baan jirin marka lix iyo toddobaatankii baa banka soo galay markii aan galay Eh, marka sababta igu kaliftayna waxaa la yidhahdaa in anigoon weligay heesin oo aan weligay gabyin ayuunbaa maxaan ku dhaha hawa imartay marka waxaa la yidhahdaa hal abuurku wuxuu ku yimaadaa fanka Eh, waa hama keentay baa la yidhahdaa ama waa hawl keentay ama waa hidi keentay baa la yidhahdaa marka aniga hidana umaan lahayn waxaan dhahaa hama keentay buu ahaa aniga marka gabadh ayaa maxaan ku dhahdaa jacayl iga samaysay markaa aniguna waxaan iska ahaa nin iska baahan baan dee dumar iskaga baahan baan ahaa nin yarna waana aqalkiisu ku filayn marka marka cidla iga heshootay gabadhii gabadhii markii een, nasiibkii nasiib fiican bay run ahaan aan helay waa in lay dhiso oo reerkooda ay dhisaan oo iyo dadkooda ayaan helay markaan laakiin waan garan waayay tale maraad garan weyda baa la yidhi iyo maray maaratay maraad- maraad gaari weydo marka markii aan gabadhii aan u jaray xididada u jaray aan nacay aan adhi kuma rabo ayaa markii dambe aan arkay gabadhii oo macawusun dee lay saaray qurux badan marka gabadha ayadaa ku rabtay ama waa israbteen familka yiraan ku caawin waa diiday dib baa kasoo jeclaatay haa marka markii dambe inba saas inay hormartay markaas ninkii ay ag martay baa dhaha waryaa ma adigaa la socday waryaa maxaa ku- maxaa ku ag dhigay waa la ogaa ileen markii aanu gabadhan maaragtay aan nacay waa la ogaa aan xumeeyey gabadha lahaa marka waa laiga gar helaa geed kastoo laiga gar helaa cishadii dambe boqol dabin baan dhigay oo waxaan lahaa gabadhii darso- dar hata ku doonaysay oo maanta haddana ku nacaysa gaadh gaadh saan u lahaa yaan sharkaba ka dhici gaadhay marka gabadhii waxay noqotay marka inaan ka daba dhaco marka ayada darteed baad fanka u gashay iyada darteed baa fanka u galay marka waxaan doonay inaan idhaahdo waa kuwan dumarku markaan tab kala waayey yani wallahi waa kuwa dumarku fanaaniinta jecele iyo in loo gabgabye eh bal isku day markaasaan idhi saddex bilood afar bilood baan doondoonaya markaas ugu dambayntii ayuunbaa habeen ay ila ballantay waa ballan aan la oofinayn dee balse kay kaxaynayay ayuunbaan aqalkooda hortoodii fadhiistay dhaxan baa dhacayso waa disembar waa burco markaasaan iday hooyadeed baa joogta iyada waxay lahayd, hooyadii baan dhoofaysay lahayd waan ku imanayaa bay lahayd
Ah, marka balamasin bay kaa tiri hooyaa baxayse maan ku marka hooyo socotaan ku iman haa hooyo ma socon marka hooye ma soconin adna ballantii baad dhexda iska soo xirtay oo diyaar baad diyaar baan ahay maqaaxi ku toosan baa albaabkooda ayaan fadhiyanaya degdegsanayaba markaa Waan- maxay haa iyana waxay iga daawanaysaa daaqadda sigaarkaas sigaarkaa mu dhaahaya waan maqiiqalo koor baan xidhanaya markaasaan karafaad baan xidhanayo saas baan usoo eegaya way arka way arkaysaa iyadu laba iyo tobankii baa lagu waryaa xasan ka kac meesha dee maxaad ka qabanaysaa haa waan ka kacay waa makhaayaddaa fadhiday haa maqaaxidii aan fadhiyey habeenkii oo dhammaan dibnaha cunayay mal waxay kugu samaynaysaa de- maxay mamadaasina habeenkii oo dhan maxaad barinta ku samaysaa waxaan ku samayn karaa ma jirto de haye Wana- ma nici karana de dee haa markaasaan aqalkooda hortidii iyo fido subaxdii iyo meeshaan ka shaqeeyaba aqalkooda ku xigtay oo aqalkan iyagaa laaba aanu ku shaqayno dawaarlayaal baan nahay marka sidaa shaqadii usoo usoo galay imaan arkin iyadoo aqalkii horfida way igu qosashay allah ma jiro alla ilaahu cawrdaadii xalasay saa sumadii soo eegaysay ilaahu iga salaamo yeel xaggeed iga arkaysay si daaqadan kaa daawanayay marka halkaasaan sheekadii ka bilaabay heestaan ka helay bal heestaasi iyo weliba mid labaad oo uu xasan ka curiyey jacaylkiisaasina waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee soo socda bal haatanna aynu wada dhegaysanno indhadeerele iyo weliba xuseen yuusuf tarabi
dhulka hawegta aruurtii ridkaaga doqolka mawligu ku dahayo dibnaadgusamuudi marmar dib uga faydiyo san aruurka suutige indhaceeraale ay madaxisoka markaad luqunta dadabta ballaygu bidaya oo layga daraya indhadeeraale ay madaxisoka markaad luqunta dadabta ballaygu bidaya oo layga daraya indhadeeraale dumar ugu filrooney dayaxsan iyo loo fogaanayo dahab lagumeestaaleyo dadadkee todobaku ugan loogu daraye indhadeeraale dumar ugu filrooney dayaxsan iyo tobanay dahab lagumeestaaley dadadkee todobaku ugan loogu daraye indhadeeraale
aynu intaasi kaga nimaadnay heestaasi uu codkiisa inagu soo gaadhsiinaya fanaanka xuseen yuusuf tarabi isla markaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad islamarkaana ugu dambaysa ee waraysi uu abwaan maki xaaji banaadir kaga warramayay waayihiisa fanka waraysigan oo uu magaalada nairobi kula yeeshay wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere ayaa qaybtan uu maki ku bilaabayaa sheeko warbaahinta bulshada lagu baahiyey oo la xidhiidha inuu musharax noqonayo amaba uu yahay xil raadis
horta niyahow runtaada waaye mar dhexdaas baraha bulshada la soo geliyey abwaan maki oo musharax xildhibaan ah sidaa uu aragtiyaan u arkay laakiin dadka beenta sheegeen iyo dadka loo sheegayba waxaan leeyahay aniga soomaalida anigoo yar ay i doorteen waa u doornahay maxaa yeelay magaceygabe magac inuu ka hormaro allah subxaana wa tacaala ahibi ii siiyey aniga hadda markii soomaalida ay ay ii wacayso magaceyga waxay ka horumariyaan abwaane alxaaji baaba aabe ya marka kheerkaas uu ilaahay i siiyey ya kheerkaas uu ilaahay i siiyey in aan ku kufriyo maan hadda dhahaa xildhibaanaan rabaa walaalkayga aniga waa doornahay abo ummadda soomaaliyeed aniga waa u doornahay xilweyn ilaha weyne aan u haya ani aad baad umahadsantay ee karnabaalkii ama safarkii dheeraa ee abwaanadu isugu tageen ee hadraawi idin hogaaminayay suugaantaad ka jeedisay horta safarkaasi wuxuu ahaa safar taariikhi ah waxaan ka bilaabnay abwaanka aniga iyo alxaaji abwaan cabdiduux yuusuf xasan asoo jabuuti joogo uu noo yeeray jabuuti aan tagnay ugu yaraan bil iyo bar jabuuti aan la joognay meeshaan ku wada sheekeysanaynay aan aan ku lafagureynay qaabkii socdaalka uu noqon lahaa ileen asaga koonfurta wakti badan waa ka maqnaa si aan xog u siino in ay dadka u baahan yihiin dalka u baahan yahay in aan tafaasiil dheeri ah ka siino isagana waa naga aqbalay marka aniga iyo alxaaji abwaan cabdiduux yuusuf xasan abwaankeena macalinkeena ustaadkeena aabaheena waalidkeena alabwaan maxamed ibraahim hadraawi jabuutiyan kasoo wadnay xamaraan ku wareejinay muddo bil iyo iyo bar oo kale kadib xamaraan ka dhaqaaqnay waxaan ka bilaabnay shabeellaha hoose jubbada dhexe jubbada hoose annagoo habeenba tuulo habeenba degmo habeenba gobol seexanayna dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed kheyr allah siiyo soomaalida inay isjeceshahay in ay agtiyo eysimow tahay in ay geed iyo xilidkiisa tahay in ay madax iyo timihiisa tahay in ay jir iyo xaadiisa tahay dadka ma ogo dadka socdaalkooda uu yaryahay ama dalmareennada aan ahayn wax badan ma ka yaqaaniin annaga wax badanaan ka baranay habeenba tuulaan seexanayni xoolaha la khalaayo casuumaadda dhacayso calamada la ruxaayo ubaxa la wado dhirta doogol nagu salaamayo inta ooynayso farxad la ooynayso intana qaadayso inta kaale arag habeenba tuulo habeenba tuulo bilooyin markaan kismaayo aadnay kismaayaan kasoo bilaabnay haddana ilaa laasacaanood haddana aan geynay dhowr bilood sanad barkiis aan wareegaynin meel aanan laga soo dhaweynin meel aanan laga xurmaynin meel aan farxad macnaa si farxad leh lanogu qaabilin ma jirto soomaalida ilaahay a barakeeyo marka safarkaasi safarkaasi horta aan ku tiriyo intii abwaaniinta oo oo oo oo oo oo oo aan ku gelbinaynay ustaadka al abwaan maxamed ibraahim hadraawi waxaan ahayn abwaan cabdiduux yuusuf xasan abwaan cabdi maxamed amiin allah naxariisto abwaan mustafa sheekh cilmi oo oo oo sweden jiro abwaan axmed cabdigaashaan oo norway jiro abwaan sahal macalin ciise oo ingiriis ku geeriyooday allah u naxariisto anigoo ah abwaan maki xaaji banaadir anigaa buu u yaraa da ahaan iyo iyo abwaan ahaan markii la fiiriyo ilaa eh, dadka aan la socday eh, waxay ahaayeen dad macnaa aad iga waaweyn waalidiinteyda ah laakiin alxamdulilah ilaaha nasiib ii siiyey fursad ii siiyey in aan iyaga eh, eh, in la galbiyo abwaankeena soomaaliyeed een, abwaan maxamed ibraahim hadraabi een, asaa todoba ku ahaa marka een, een, suugaantii aan uga qayb galay galbinta een, abwaanka ama barnaamijkaas eh, oo- oo oo- oo la magac baxay hadraabi bismite een, assalaamu calaykum iyo wacalaykum salaam aa isbaheys samaystay good morning yaan wax la siin bay si wax wanaagsan ku dooday waa salaaman tihiin iyo seela ahay soori bay ku cawdeen san iyo af baa diriireen samaca iyo araggaa isku khilaafay siyaasad suulka baa fariireyda soddon kun dollar ku sheegtay oo yidhi hadduusan isiinin suug baan ku weerarayaa sooraa mishaaru dharbaaxday suugaa bariis la colowday baastaa rooti saluugtay suqaar waxaa siri beer iyo busteyki waa sakhajaan canjeera waa saddexoole muufana waa sixireey cambuula daanga salaan waa ka diiday saliid subag baa ku adkaystay siyaasaddii bunduwaal sad bursi bay ku dhisneed saxan baa yiri koobab yaan korkeyga la saarin saraa baraaka ku duushay saqafka qolka hoose sanka bistooladka saaray saddexna waa ka dultuuray sawar ah kulumbaabi isaaka buufis u faanay oo yidhi suuqyada maanta anigaa ku sareeya sumcad anaa idin dheer dadka dhammaa isitaan sidaas miyaadan ogeen subaacilaa u jawaabtay oo tiri sidaad muday maahee sawaro waan isnaqaane salka intaad dhul labaanin saaxiib aayari faanka sikonta baa tahay liita iyo seeriye bii wax ismooday sadkaaga waa kala goos saamigaaga barwaaye sidaas miyaadan ogeen ee ugu dambayntii markii xaaji banaadir waxaa caan noqotay sheekada bacda dhuuqso iyo suugaanteeda taas aan kusoo gabagayno
Een, bacdaa dhuuqso waa misid aan diray laba kun iyo afartii sanadkii siddeed iyo tobanaad een, laba bilood inay ka hareen aan jeclahay in inta ay jirto een, heestaasi ama misidkaasi ama fariintaasi bacdaa dhuuqso Een, bacdaa dhuuqso dhinacyo badanay ka hadlaysaa khaas ahaan nolosha maxaa yeelay nolosha waa lacag horumarka waa lacag isdhiskana waa lacag faankana waa lacag abbaabow abbaabow warkaasaan u bogaa aniga abbaabow abbaabow waa buwaa badangalaa bacdaa dhuuqso baalweynta yaan lagaa boojeenin bisneska nuur male ganacsiga biyo cawaal male beesada sarif male baaqi soo celin male kunka waa bestiis maxaa daaray bulshadaa ku shamuuntay ka bacdina buufisaa ku dhacay lacala haddii baalweynta la waayo borbalem mahayno lacag kaloo bedeleysa mahaynee borbalem mahayno suuqyada yaa wax ka baayacaya barbaartii baa gamuunda waaye bulshada shiid waaye beesadana kunaa u yar kunaa u weyn dhegaystayaal maki iyo weliba yaasiinba aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin gebagabadii barnaamijkeenna ayaynu maraynaayo markana aynu wada dhegaysanno ayaa mahad jacaylka iyo weliba faadume cabdilaahi kaahin maandeeq
Jacaylka ii baaqayo guud ahaana barnaamijkii cawayska washington intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo heestaasi ay qaadaysay fanaanada faadimo cabdilaahi kaahin maandeeq ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkaasi caweyska washington